in ka badan labaatan ruux oo la sheegay inay ka mid yihiin ururka alqaacida ayaa lagu qabqabtay suudinta dalkaasi yemen uu la wadaago dalka sacuudiga xilaa ay doonayeen in si tahriiba ay dalkaasi ku soo galaan ragga la qabqabtay ayaa u badan soomaali waryaheenna v o e jacfar kukaay ayaa warbixintan nooga soo diray sanac
mas-uul sare oo ka tirsan xogaga ammaanka dalka yeman ayaa daboolka ka rogay inay fashiliyeen iskuday lagu doonayay in ilaa saddex iyo labaatan ruux oo soomaali u badan oo dhammaantood ku abtirsada ururka alqaacida loogu tahriibiyo dhanka dalka boqortooyada sacuudiga mas-uulkan oo la hadlay wargeyska al-sharqi ee kasoo baxa dalkaasi ayaa xaqiijiyey in raggaasi la qabqabtay ay ujeedadoodu ahayd in ay falal ka dhana ammaanka sacuudiga ka geystaan gudaha boqortooyada saddex iyo labaatankan ruux ayaa la sheegay inay si gaara u bartilmaameedsanayeen hay-adaha iyo mas-uuliyiinta dhinaca ammaanka ah ee dalka sacuudiga waxaan u sheegay in raggaasi si gaara howshaasi loogu tababaray sarkaalkan oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in sirdoonka dalka yeman ay kooxdan uu argagixisada ku sheegay ku raad joogeen muddooyinkii ugu dambeeyeyba laga soo bilaabo mar ay tababaro ku qaadanayeen gobolka ebian oo ay ku badan yihiin dagaalyahanada ururka alqaacida waxa uu xusay intaasi ay ugu suurta gashay dabagal ay ku sameeyeen qof soomaali ah oo ka mid a dadka soomaalida ka qora xaafadda basaatiin ay qaxootiga soomaalida ahi degan yihiin si ay ugu biiraan ugana barbar dagaalamaan ururka alqaacido waaxdiisa jasiiradda carbeed unugan la qabtay oo ka kooban saddex iyo labaatan ruux ayaa waxa ay kala yihiin shan iyo toban soomaali ah saddex kenyaati ah iyo shan haysata jinsiyado yuruba laakiin asal ahaan iyaguna soomaali ah baaritaanno hordhaca oo kooxdaasi lagu sameeyey ayaa daboolka ka rogay inuu jiro isku xiruu ururka alqaacida ku howlan yahay oo dagaalyahano loogu tahriibinayo waddanka sacuudiga si ay howlo ammaanka lagu waxyeeleynayo halkaasi uga geystaan ayuu yidhi mas-uulkan waxa uuna saadaaliyey in raggani la qabqabtay ay ka mid yihiin ururka al-shabaab ee ku sugan dalka soomaaliya ee lagu tiriyo inuu ku xidhan yahay ururka al-qaacide islamarkaana uu xiriir toosa kala dhexeeyo waaxdiisa jasiiradda carabta waxa uu yidhi waxaa la wada ogsoon yahay in qulqulka tahriibayaasha ka yimaada soomaaliya ee badda soomara uu si maalinla ah u socdo iyadoo aanay jirin cid si gaara ula socota amaba isha ugu haysa iyadoo in badan oo soomaali iyo jinsiyado kale isugu jiraba ay ka mid yihiin safafka ururka alqaacida ee saldhigga kule waddankan yeman arrintan ayaa laga baqdin qabaa in ay saameyn xoogan ku yeelato soomaalida qaxootiga ku ah dalkan yemen maadaama warbixintan ay ku jirtay xaafadda basaatiin oo saldhig u ah qaxooti soomaali ah oo toban kun ka badan iyo tahriibka sacuudiga oo ay soomaalida caadiga ahi si maalinla ah u aadaan iyadoo sidoo kalena ragga lasoo qabqabtay ay in yar mooyaane inta kale soomaali yihiin dhowaan ayay ahayd markii la shaaciyey in hogaamiye sare oo ka tirsan ururka alqaacida lagu qabtay xeebaha dalkan yemen isagoo dib uga soo laabtay waddanka soomaaliya oo uu muddo dheer ku sugnaa jacfar kukaay v o a sanca